wiilkan oo ahaa wade mooto bajaaj ayaa maanta lagu dilay degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho dilka wiilkan ayaa ka dambeeyey askari ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna yimid kadib markii isagoo laamiga dhinaca maraya ay mootada biyo ku fardhisay askariga maadaama magaalada ay roobab xoogan ka da-ayaan qof goobjooge ah oo ku sugnaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta uga waramay sida ay wax u dhaceen
yo waa arrin yaroo la yaab leh oo maxaa bi igu shubtay biyaha maxaa bashi igu siisay laisku dhilatay hawdaan waa degmada galley waa aniga galley waa xawaaye xadiga eriyada xaajigawo waxyar markii la dhaafo xaajigawo eriyadii macaanka xaajigawo markii xeebtaas u aadaa aan ajabka la gaarin laamiga dhex bartamihiisa niyo roorabaa iska jira laamiga waa iska qoyaya soo maha laamigaa qoynaa marka badaaje ka socdo ayaraska ka socdo baa qof wadada geeskiisa maraayo biyo yar oo gaarsiiyey oo ku kusiintan qofka kale dhanba anaga waxaa ogaanay inuu biskaaladu la soo baxay kolba biskaaladu la soo baxay maxaa biyaha ugu shubtoon ku dilay ninka mudalaha sidii oo ku dhintay bajaajkiisa lagu qaaday waxaa muddooyinkan dambe xargaha goostay dilalka iyo dhaawacyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalk ee ka howlgalo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoona dilalka ugu badan ay u geysanayaan gaadiidleyda gaar ahaan kuwa kaxeeya mootobajaajta